arrintaas adana arrin aada iyo aada oo fajacawa waaye anagu ma ayn ahayn qorshaha muxuu ahay hay-adda iyo dhammaan laamaha amniga inay dadka jir dilaan xaq ma aha waxaan filayaa kolley dabcan waa waxaan sumcadda ciidankana ku fiicneen wasaaradana ku fiicneen shaksigiiyo falkaas geystin aan ku fiicneen marka kolley saraakiisha muxuu ahay amniga taliyayaasha ciidamada taliyaha ugu sarreeya ciidanka nabad sugidda intaba kolley waxaan filayaa in arrintaas ay tallaabo cad ka qaadi doonaan oo ay muxuu ahay ama shaqi ka fadhiis ha noqoto ama nin walba muxuu ahay dembiga uu galay oo maxkamad lagu soo saaro ha noqoto waxa weeye qof kasta oo muwaadina oo soomaaliya dembi waa geli karaa waana la xiri karaa laakiin haddana jir ahaan iyo og ahaan in dibaat loo geyso wax saxa ma aha wax ay qof kasta oo mas-uul ah oo raalli ka noqonayana ma aha shacabka soomaaliyeed qofkii kiis dembi ah eedeysanaa qofka ilaa maxkamad laga horgeeya dembiilo ma dhihi karo waa eedeys eedeysanahana xaq wuxuu leeyahay inuu difaaco oo looyar qabsado kiiska muxuu ahay lagu soo eedeeyey xeeraaanka horgeey laakiin in la jir dilo oo muxuu ahay jirkiisa dhibaat loo geyso oo muxuu ahay dagaal xarbi a lagu qabo sax ma aha qofka waxa weydiin kartaa su-aashan duu maanta kaaga jawaab waayo berita cadaynteeda raadiso od adiga adduun baad u weydi waayo laakiin dilku waa wax adduunyada mamnuuc ka ah madaxda iyo muxuu ahay laamaha fulinta iyo wasaaradda iyo taliyayaasha ciidamada laga rabaa in qofkaas ay soo eedeeyaan oay u gudbiyaan xeerilyaalayaasha kiiskiisa markay xorriyadda ka qaadaan ay xeraan kiiskiisana ay ku wareejiyaan xeerilaala dabcan markaas waxay noqonaysaa wax raali la siigaye ay noqonaysaa mase umalaynayo ina ayna ay samaynaynin sidaa oo ay qofka dembiilaha ama qofka lasoo eedeeya ay awood uleeyihiin inay xorriyadii xorriyadda ka qaadaan oo ay xeraan kan kan hadda xeer oo la jirdilayo inuu agaasimo waaxeed yahay